wafdi ka socda somalilan uu hogaaminayo madaxweyne axmed maxamed shilanyo ayaa kulamo la qaatay mas-uuliin ka tirsan dalka isutaga ee maraadka carabta wasiirka madaxtooyada ee somalilan xirsi cali xaaji xasan oo u waramay v o a ayaa wuxuu sheegay in labada dhinacba ay ka wada hadleen arrimo u badnaa mashaariicda horumarinta oo ay ku jirto dekadda berbera iyo weliba culayska ka yimid dagaalka dalkaasi yemen sidoo kale wasiirka ayaa ka jawaabay su-aal la xiriirtay dooda dhinaca sharciga ee ka taagan heshiiskii ay dhowaantan wada gaareen xukuumadda iyo saddexda xisbi ee lagu soo afjaray murakii siyaasadeed wasiirka oo ku sugan dalka imaaraadka carabta ayaa khadka telefoonka waxa ugu warramay ismaaciil xuseen farjar oo haatan istuudiyaha ugu weheliya ilaa hadda madaxweynaha iyo wafdigiisa waxay la kulmeen ninka labaadee dalka ninka la yidhaahdo sheekh maxamed bin zaayid oo ah welil cahdiga ama se ninkan xalka sugaya dalka kan waxa weeye oo ah ninka runtii yani shaqada u badan qabta marka sidoo kale ninka la yidhaahdo sheekh mansuur bin zaayid oo isaguna ah diwan melik waxaa la yidhahda wasiirka madaxtooyada oo isaguna rangareeya ama ama ama kala wada waxa weeye qasriga dalka looga taliya isaguna kala wada marka labadaa nin baanu la kulanay waana jiraan kulamo kale oo insha allahu tacaala suuq kale iyo dad kale oo inoo ballansan aan ku talagasana inaan la kulanno haddii allah awooda ogolaado ka sokow inaad mas-uuliyiintan la kulanteen laakiin rasmi ahaan ma jiraan waxyaaba aad isla meel dhigteen ama aad ka wada hadasheen marka laga tago xiriirka guud waxa aanu waxaweeye horseed u ahayn oo waxa weeye dalkaygii aan ka nihi somalilan horseed u ahayn in madaxweynuhu uu bandhigo baahiyaha kala duwan ee u baahan horumarka in wax lagala qabto marka waxaa kamid ah horumarka horumarinta dee biyaha biyaha oo runtii baahi badan loo qabo horumarintooda hadday yihiin biyaha dhulka joogkiisa ku jira ee ceelasha u baahan in la qodo iyo hadday yihiin biyaha u baahan in dhaamiska la xidho sidoo kale horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha sida dekedaha oo dekeda berbere ugu mudan tahay iyo sidoo kale wadooyinka isku xidha dalka ee qaaro socdaan qaaro u baahan in la dhiso sidoo kale madaarada ee horumarinta caafimaadka tamarta oo yani korontada si loo gaadhsiin lahaa dalka koronto jaban sida loo heli lahaa kor u qaadidda cilaaqaadka iyo xiriirka siyaasiga ah ee ee dalkan waxaweye imaaraadka carabta iyo dalka somalilan sidoo kale caawimo xagga biniaadamnimada ama humanitarianka waxa la yidhaahdo oo qaxontigan kasoo qulqulaya kasoo burqanaya yemen sidii ay wax nooga tari lahaayeen noo iskuga ay garab taagi lahaayeen iyo iyadoo dhaqaalaha iyagii ay saameyn ku leedahay oo aan uga cabanayno iyaga iyo dalalka kale ee khusayso carbeed inaanu uga cabanno saameynta dhaqaale oo nagu yeelanayo dalkan saarka iyaga ee waxaweye burburka uu soo gaadhay ama dhibaatadu gaadhay marka waxyaalaha noocaasa iyo waxyaalaydee danahii dalka iyaga kale ee iminkaan xasuna runtii ee faraha badan labaan kala hadalna arrinta dekeda berberaad soo hadal qaaday oo kale waad ogeed in dood badan arrintaa laga muujiyey iyadoo dadka qaarkoodna ay idinku dhaliileen xilligan xaggee qorshahaasi maraya berberi waxa weeye waa meelaha ugu mudan dalkeena marka laga hadlayo oo horumarka hadday tahay iyo hadday tahay dhaqaalahaba waxa weeye waa meelaha ugu mudan sidoo kale ku taalla meesha istaraatiijiyadda ilaahay subxana watacaala dhigay marka waxa weeye waa deked qaranka dee u mudan oo u baahan in la horumariyo inta ay leeg tahay in labalaabkeed la gaadhsiiyo la suurto geliyo in adeega dalkeenana u wada qaban karto dunidana ay inala wadaagi karto oo dunida aynu la macaamili karo aynu helo deked ku filan oo macaamilkii dunida aynu gaadhsiino marka sidaas oo kale tartan bay wax waliba ku jiraan marka dekedeenu de waxay tartan kula jirtaa dekedaha kale ee waxaweye regionka ama gobolka ka shaqeeya marka waa inaanay qalabkeedu ka gaabin baaxadeedu ka yaraanin waxaweye facilitigeedu iyo wadooyinkeedu aanay waxaweye aanay dhibaato ku noqonin oo wixii dekeda kasoo dega ay suurtagal noqoto in la dhoofin karo marka dekedu dee saas oo kale baahidaa qabtaa anana baahidaa mar walba maankaanu ku haynaa meel walba oo aanu aragnin wax naga taraysana waanu kala hadlayna marka wax ma isla meel dhigteen mise weli wadahadalku ma idin socda dabcan iminka waa bilow oo dee waxa weeye ma odhan karo waxaasaan isla meel dhignay laakiinse si aada u fiican baa laakiin saacadta wasiir somaliland lama aqoonsana waxaadna doonaysaan heshiis noocan oo kale ah inaad gashaan oo muhiima dowladda soomaaliyana marar kala duwan waad ka hadashay oo waad maqashay arrinta dekeda berbera marka aad heshiis noocana gelaysaan arrintaas meen caqabad idin ku ahayn maya waxba insha allah noqon mayse dalka kan somaliland waa la yaqaanaa waxaweye dadkiisuna cod bay ku meel mariyeen rabitaankooda waxaweye anagu soomaaliyana kama tirsanin hadday tahay ka wadahadalka waxaweeye future relationska iyo xiriirka guud iyo ahayn soomaaliyana waxay jirtay dabcan de qodob ku jiro qodobadii lagu heshiiyo ahaa in arrimaha dhaqaalaha waxa weeye aan la siyaasadayn oo qolo waliba ay wadato barnaamijkeeda waxeedaa loo barakeeyo marka uma arko wax caqabad ay ku noqonayso iyaguna de already heshiiska waynagii gallay oo uma arko heshiiskay nala galeen inay iyaguna carqabeynayaan ama de xaqdeyna carqabeeyaan marka waxaanu runtii u arkaa ciddii kastee ka hadashaana waxaan arkaa cid uunaan si waxan u fakerin laakiinse waxa weeye waa wax dadka reer somaliland xaq u leeyihiin oo dalkoodiia oo waxa weeye aanan maanta cid kale marti uga ahayn oo ka baryay heshiiska aad saddexdeen xisbi iyo xukuumadda wada gaadheen weli dood sharci baa ka taagan tusaale ahaan golaha guurtida go-aan dastuuri ayuu gaadhay in waxaana la leeyahay ilaa hadda qiil sharci looma hayo heshiiskii aa gaadheen marka sacaatu wasiir bal doodaa sidee baa laysu waafajinayaa go-aankii dastuuriga ee golaha guurtida iyo weliba heshiiskii saddexda xisbi ay ku soo afjareen iyo xukuumaddu khilaafkii siyaasadeed ee jiray bal arrintaan noo yar iftiimi
de guurta sharciyadeeda layskuma hayne waxaa laysku hayay un maslax iyo isfaham sidii laysula fahmi lahaa fahamka sidii laysula fahmi lahaa taasna meel fiican bay maraysay marka de ma raba sharciyadda guurtiga laysuma qabso layskuma qabano de maanaan kuweyshan garayn sharcinimada guurtiga malaha de qof laakiin go-aankiina u diidanaa guurtiga laakiinse timku waa dheer yahaye wuu yar yahay iyo maslaxadii guud ee doorashada laysku hayoolo lahaa sida aan usamridna marka waxaan arkaa taasi in laysu soo dhawaado faham fiican iyo meel fiican ay joogto wasiirka madaxtooyada ee somalilan xirsi cali xaaji xasan oo isaga oo ku sugan dalka imaaraadka carabta khadka telefoonka ugu warramayey ismaaciil xuseen farjar